madaxweynuhu waxaa kamid ahaa cismaan saxaadiid cadaani wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda marka hore isagaan kusoo dhawaynayaa waxoogaa hadaloo kooban siduu halkan uga yidhaahdo kadibna isaga ayaa madaxweynaha madaxweyne xigeenka kusoo dhawayn doonaa cismaan kusoo
ilaahay baan mahadleh annaguna waan soo nabad noqonnay marka ugu horeysa ilaahay baan ayaa mahadda leh marka labaad waan idiin mahadnaqaynaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo cuqaasha madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiramaan abdiraxmaan cabdilaahi saylici soo dhaweysay muddaan maqnayn muddadaa dad badan baan la kulannay madaxda imaaraadka iyo maalgashiyo fara badan wixii detailisa madaxweyne ku-xigeenka ayaa faahfaahin doona waan islaamanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayaa kusoo dhaweynaya mudane madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه إلهي بقى محله مرضى كسرنا من نقول ندر فيه هو كنت وحيد كم مقرين دس قال مع الموضة سلام مركي هكذا كم حنا نيش شغني وحن مرك هراء جديد وين حيدا أو كقريب قالني شر أما مدل مالقشي oo loo qaban qaabiyey sideed dal oo afrikada galbeeda oo la idhahdo uuma way ka soo qayb galeen sideed dal sideedooda madaxweyne ka soo qayb galeen iyo dhammaan wasiiro la socday iyo dhiijiyo iyo dadkii maarata khubarad ahaa meeshaas runtii ay isku yimaadeen maalgashadayaal kala duwan oo maalgeliya afrika sida macdanaha iyo shidaalada real stateka dhismayaasha maarata wadooyinka dekadaha eerboodada halkaana waxaynu ku ahayn goobjoogyaal waxaan lagu casuumay asrrepresentation ama goobjoog ama lagu casuumay waxaan runtii uga uga faa'iidaysanay si aad iyo aad u weyn baa uga faa'iidaysanay maalintaa shirku wuxuu socday sagaalkii subaxnimo ilaa iyo koob iyo tobankii habeennimo oo casho lagu lagu khalisay runtii waxaan aad uga faa'iidaysanay amaan u gudbinay fariinteenna dhabta ah iyo xaaladda somalilan halkay ka soo bilaabatay halkay maanta marayso iyo waxay higsanayso waxaan kala kulannay madaxdaa qaar badan baan kala kulannay intii noo suuro gashay deeqbixiya maxaa dadkii maalgeliyaashiina meesha isku yimidana waxaan kala kulannay kaminiyaa aad u fara badan kolkii aan ka baxnay maalintaas shirkana waxaan dib toddoba cishan dib usii joognay runtii hawl badan badan baa runtii aan qabanay ayaa noo qabsoontay waxaan la kulannay madaxda kala duwan ee qaar ka mid ah ee imaaraadka carabta waxaan la kulannay sharikado aad u danaynay runtii dalka somalilan waxaa noo muuqatay maanta ama aan soo aragnay in dalkan jamhuuriyadda somalilan in aad loo danaynayo iyadoo gudiyahaan afrikaba aad moodday loo soo jeestay oo loo danaynayo haddana innagu innagoo ku naalna meel mowqic aad u muhiim ah waxaa aad iyo aad baa dhulka aada loo daynaan ka mid nahay waxaan tira ma soo koobi kara runta inta intaa maalgeliya ama deeqbixiya ama qolooyinka ama dhulka maalgashada kambaniyada la kulannay waxaan ka xusi karaa shirkadaha macdanaha qaar ka mid a waxaan ka xusi karaa shirkada maaragtay danaynaya inay dekadaha ama eerboodada somaliland maalgashadaan waxaan ka xusi karaa shirkada rabaynay guryaha la yidhaha real stateka aqalada ay dhistaan inay maalgeliyaan waxaan runtii kale aada ula kulannay kuwa danaynaya beeraha iyo maaragtay muxuuaha kalluumaysiga waxaana sii qaadanay farabanaan lamaanaan tegin xog dhaba oo khayraadka somaliland ka turjumaysa siyaasadda somaliland ka turjumaysa halkii maanta xaaladda somaliland marayso ay ka turjumaysa tiina runtii aad cid walba oon la kulannay waan waan u dhiibaynay astaanta calankeenna ay ku caddahay waxaan ugu dambayntii insha allah dadka amaxda laga yaaba inii soo gaadheen dowladda maarata madaxda abudabey waxay taa nagu casubeen inayna siiyaan diyaarad helicoptera oo aan ku dul marno mantaqadda dubay iyo abudabey si aan maaragtay ay noo tusaan horumarka iyo isbeddelka dalkaa ku yimiday waxaan ugu dambayntii shalay dambaysay aan la la qadaynay ama sharaf noo sameeyey aad u qiimo badan ninka la taliyaha ah wasiir maaliyaha ah sheekha cabdaal bin raashid oo runtii si aad iyo aad u heer sarraysa loo soo dhaweeyey loona sharifay ayna ka muuqatay inuu dal ahaan iyo dad ahaanba wax badayna talaan xagga maaragtay inay humanitarianka naga caawiyaan iyo inay maalgashi labadaba ay dal ku samaystaan aad iyo aad baad mahadsantihin
magacaygu madaxweyne waxaan weydiinayaa waxa taagan muran u dhexeeya muran ka taagan diiwaangelinta madaniga oo kaasoo udhexeeya xukuumadda iyo axsaabta mucaaradka ah shalay ballan baa la lahaa sida ay xisbiyada mucaaradku sheegeen xukuumaddu intay marka hore ballan samaysanaya markii dambana kaga baxdo aduna xukuumadda waad ka tirsan tahay arrintaas sidaad u aragtaa wax talan si adiga ma lagaaga ma lagaa weydiiyey in lala tashado mucaaradka
horta arrinta diiwaangelinta madanigu maaha arrin doorasho ah oo stakeholderska ay maaragtay mucaaradka iyo maaragtay ka dhexaysa maaha waa arrin qaran arrin diiwaangelinta waxay u taallaa dawladda in dadka la diiwaangeliyo oo i d la siyaana waa mas-uuliyadda dawladda weyaan mid cid kale u taalla maaha
mudane madaxweyne ku-xigeen sida laga warqabo axsaabta mucaaradka xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka iyo madaxweynuhu warqad baa la saxeexay beesha caalamka loo gudbiyey oo ah in labada diiwaangeloo dhexaan oo markii hore aad ku degdegteen maxaa khaldamay markaa waxaa loo khaldama jirin marka hore waa qadar la diray waxay ahayd inay labadooda socdaan hadday mid soo horeysana ta soo horeysa oo aad tahay innagu aan maalgashanaynay ee dawladda somaliland maalgelinaysay oo aad diiwaangelinta dad- dadkeenna hadday soo horeyso inayna u dabraanin ta deeqbixiyaashu ay maaragtay bixinayaan marka kenya soo horeysay keeni baa soo horreysay way socotaa hadday tadeeqbixyo soo gaadhana waxa la xisyeelaya ma jirta de qofkii i d-ga qaatay unbaa unbaa unbaa la siin kaarka codbixintaan la
waxaad ka qayb gasheen shir muhiima oo caalamiya oo la xidhiidha arrimaha maalgashiga oo ay ka soo qayb galeen ugu yaraan sideed wadan oo dambeed hadka ah maxaad is leedahay ayay somaliland ka soo faa'iiday shirkaas
siinay waxaan ka soo faa'iidnay inaan dadka isbarno inaan dad badan oonan aqoonin oo Afrika- aan runtii sideed wadano runtii tallaabo hore qaado muddo wadannada afrika u horeeya yihiin oo la- isku xitaa hadda lacag isku mida leh oo heerkii midooda yurub ku- eh, ku dhow ayaan ka soo faa'iidaysanay waxaanan eh, gaadhsiinay inaan barno so- eh, dowladda somaliland waxay tahay iyo waxay egsanayso iyo khayraadkeeda
su-aasha ugu dambeeya madaxna wixii haddaan ku weydiiyo shirkaas si aad ka qayb gasheen waxaad sheegtay inaad mas-uuliyiin kala duwan aad la kulanteen aad u bandhigteen qadiyadda somalilan ma jiraan in dad idinka soo jawaab celiyey somalilan marxaladday maraysa markaad u gudbiseen oo idinka jawaab jawaab celiyey su-aasha runtii madaxdaan la kulannay anigoo casuumid hor fidinay waan mid nin walba leenahay waxaan jecel lahay inaad somalilan timaado si aad u aragtaan waaqiciga iyo waxa u dhexeeya faraqa soomaaliya iyo somalilan runtiina waxaan rajaynaynaa ina qaar bal dad badan inoo yimaadaan ufuuda afrika galbeed innagana qaar baan casuumay oo insha allah aan tegi doonaa